bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo idin joogtaan kuna soo dhowaada warka aroornimo ee redio muqdisho qodobada wararka saaka aan idiin haynana waxaa ka mid ah taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo sheegay inay wadaan qorshe si deg deg ah deegaanada gobolka shabeellaha hoose looga saarayo maleeshiyaadka al-shabaab iyagoo kaashanaya maamulka shabeellaha hoose shacabka magaalada cabuud waaq ee gobolka galgaduud oo isxilqaan ku dhisaya carumo dhismayaal lagu kordhiyey faraca jaamacadda ummadda ee magaaladaasi arday deeq waxbarasho ka helay waddanka masar oo lagu soo dhoweeyey magaalada qaahira maamulka gobolka hiiraan oo kulamo la leh bulshada gobolkaasi isagoo kala hadlaya sugidda amniga iyo horumarinta adeegyada bulshada iyo dullumaadyadii caadiga ahaa oo dib u bilowday garoonka diyaaradaha ee jasiiradda hong kong
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii mawaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha waa inagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasina waxay ahaayeen qodobadii warkayaga ugu doorka roonaa haatanna u diyaargarooba isagii oo dhan taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa sheegay inay wadaan qorshe si deg deg ah deegaanada gobolka shabeellaha hoose looga saarayo maleeshiyaadka al-shabaab iyadoo markaasina ciidamadu ay sheegeen inay gacan ka helayaan maamulka iyo shacabka gobolka shabeellaha hoose maxamed kaafi tiftiraha idaacadda redio muqdisho ayaa warkan inoo faahfaahinaya ciidanka xoogga dalka soomaaliya ayaa weli sii wada howlgallada xooggan ee ka dhanka ah argagixisada al-shabaab ee ka socda gobolka shabeellaha hoose waxaana ciidamadu argagixisada ay kala wareegeen deegaano dhowr ah jenaraal odowa yuusuf raage taliyaha ciidanka lugta ee xoogga dalka soomaaliya oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa sheegay in howlgalladu ay yihiin kuwo sii socon doona islamarkaana ciidanka xoogga dalka soomaaliya argagixisada ay ka saari doonaan deegaanada farakutiriska ah oo ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellaha hoose waxaan rajaynayaa insha allahu tacaalaa meelo badanoo waxaa jira meelo badanoo waxaa jira muxuu aha ii sheega weli ay diiftan iyo dhibaatadan ay ku sii haayaan ay kula sii haayaan ummadda soomaaliyeed waxaana rajaynaa insha allahu tacaala ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayagoo kaashanaya maamulada kala duwan mheer gobol iyo heer degmo ayagoo kaashanaya ciidamada kale ee amniga oo mxuuaha ii sheegay hawshan ku shaqada leh waxaan rajaynaa ayagana waqtiyada soo socda inaan sidaan halkan iyo meelo kaleba uga soo dulqaadnay iyo guud ahaan gobollada dalka meelo badanoo ka tirsan ba aan uga dulqaadnay nimankan dhagarqabayaasha ah inaan ayagana uga dulqaadi doonno marka waxaan rajaynaa insha allahu tacaala dadkaana maadaaman maanta uu maamulkii madaxdii ugu sarraysay iyo kuwii degmaduba ay nala joogaan ayagana inay dhibaatada haysata ay sidii deegaanadii horeba ay u sameeyeen ay tanna u samay doonaan isbeddel muxuu aha ii sheegee deg degana laga arki doono haddii ilahay ogolaado mar labaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo saraakiisha iyo muxuu aha saraakiil xigeenka ee alifleyda guud ahaan guud ahaan muxuu aha sheegee hawshaan u xil saarnay iyo maamulka runtiina garab taagan oo aan dhihi karno guud ahaan maamullada ka jira gobollada dalka waa ciidanka xoogga way garab taagan yihin lakiin haddana waxaad moodaa muxuu ay sheegee maamulka gobolka shabeellada hoose asigoo tuutihiisa ku jira maalin walba inuu muxuu ay sheegay meel walbo ciidamadu tagaan uu garab taagan yahay taasna waxaan leenahay aad iyo aadaad umahadsan tahay
shacabka ku nool deegaanada laga xoreeyey argagixisada al-shabaab ayaa si weyn u soo dhoweeyey ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxaana shacabku haatan ay ka nabad qabaan dhibaatooyinka argagixisadu ay u geysan jireen
shacabka magaalada cabuud waaqa ee gobolka galgaduud ayaa si isxilqaan ah u dhisaya dhismayaal lagu kordhinayo faraca jaamacadda ummadda ee magaaladaasi cabdikariin axmed bulxan ayaa warkan inooga soo diray magaalada cabuud waaq
ololaha ishilqaan ee lagu dhisayo jaamacadda ummadda faraceeda galmudug ayaa si xawliya uga socda gudaha xarunta jaamacadda waxaana la bilaabay dhismayaal kala duwan oo lagu kaabayo adeegyada xarunta dhismayaasha socda ee lagu siyaadinayo xarunta jaamacadda ummadda faraceeda galmudug ee haatan la bilaabay ayaa waxaa ka mid ah maktabadii ardadu ay ku kororsan lahaayeen aqoontooda hoolkii shirarka iyo kafeteri waxaa sidoo kale qorshaysan in la bilaabo dhowaan qaybo ka mid a fasalada lagu siyaadinaya xarunta iyo qabyatirka ama xayndaabka derbiga xarunta kambaniyada ku yaala magaalada cabudaq iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa si wada jira uga qayb galaya ololaha ishaqaan ee lagu dhisaya jaamacadda ummadda faraceeda galmudug waxaana saaka ka soo qayb galay shirkadda korontada ee ilays oo ka mid ah shirkadaha bixiya korontada magaalada oo maamulkeeda iyo shaqaalaheeduba ay maanta shifti u heleen in ay maalkooda iyo muruqoodaba kaga soo qayb galaan dhismaha lagu siyaadinayo xarunta labaad ee jaamacadda ummadda faraceeda galmudug maxamed cawil nuur janagale oo ah maamulaha shirkadda korontada ilays oo maanta isaga iyo shaqaalihiisuba ay wadajir uga soo qayb galeen dhismaha xarunta ayaa ugu baaqay shirkadaha kale inay ka soo qayb galaan ololaha isarqaan ee ka socda gudaha xarunta jaamacadda shaqaalaha ilays waxay saakay ka qayb galeen shaqada ka socoto jaamacadda ummadda oo isxilqaan annaga oo sababta aanu u qaadanay doorkaas ay tahay wanaagga iyo sharafta ay leedahay iyo horumarka ay dadka ugu fadhido haddaba haddii alla idmo waxaan doonaynaa inta haws socoto oo laga ebyaayo shaqadan inaannu xilligii annaga munaasib nagu noqdo aanu nimaanno waxaan kaloo doonaynaa inay nagu daydaan shirkadaha kale oo magaalada jooga kaleeto ugamaanaan soo qaybgelin xoog keliya waxaan uga soo qaybgalnay dhaqaale waxaan uga soo qaybgalnay dhul aan ugu deeqnay jaamacadda waxaan uga soo qaybgalnay shaqaalaha oo mushaarkooda qaybo ka mida u jari doona bil walba agaasimaha jaamacadda ummadda faraceeda galmudug mudane maxamuud dirir oo ka hadlay shaqada socota ayaa ka warbixiyey halka ay wax marayaan iyo sidoo kale isagoo mahad celin u diray shirkadaha iyo bulshada ka qayb qaadanaysa ololaha isriqaan ee lagu horumarinayo dhismayaasha xarunta juus ee galmudug maantayto halkan waxaa ka socda isxilqaan ballaaran isxilqaankan maanta waxaa ka qayb qaatay oo aad u fulinaya shirkadda elays oo ah shirkadda xoogga korontada ee degmada caabuduwaaq shirkaddaani waxay maantayto tabarucday lacag dhan kun doolar islamarkaasna shaqaalaheeda oo dhan aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa shirkadda elays shirkadda elays waxay mudan tahay kudayasho ayay mudan tahay waxay muujisay in aysan bulshada aysan ka shaqaysanin ee bulshada ay ogoshahay inay wax u soo celiso cabdikariin axmed burxan raadiyaha iyo t v-ga qaranka caabudwar
arday deeq waxbarasho ka heshay waddanka masar ay- waa arday soomaaliyeed oo deeq waxbarasho ka heshay dalka masar ayaa lagu soo dhoweeyey magaalada qaahira ee caasimadda dalkaasi safaaradda soomaaliya ee dalka masar iyo guddiga ardayda soomaaliyeed ee dalkaasi ayaa munaasabad soo dhoweyn ah u sameeyey toddobiyo konton arday oo ka mid ah ardaydii u fadhiisatay imtixaanka sana dugsiyeedka labada kun toddobiyo tobanka labada kun sideed iyo tobanka islamarkaana deeq waxbarasho ka helay dalka masar munaasabadda ayaa waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane cismaan yuusuf cismaan mas-uuliyiinta safaaradda soomaaliya ee dalka masar guddiga ardayda soomaaliyeed iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay agaasimaha tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalk soomaaliya mudane ismaaciil yuusuf cismaan ayaa ardayda soomaaliyeed u rajeeyey guul iyo in ay ka soo dhalaalaan waxbarashadooda dalka masar ayaa waxaa ka waxa uu ka mid yahay wadamada dhanka waxbarashada ka taageera dalkeena soomaaliya waxaana jira arday badan oo soomaaliyeed kuwaasi oo si lacag la-aan ah wax uga barta dalkaasi masar waa soo ay wehliyaa wadamada waxaana soo wehliya dalka masar wadamada suudaan iyo turkiga maamulka gobolka hiiraan ayaa kulamo la leh bulshada gobolkaasi ku dhaqan isagoo kala hadlaya sugidda amniga iyo horumarinta adeegyada bulshada gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka hiiraan ee dhinaca siyaasadda xasan ibraahim ayaa reediyo muqdisho faahfaahin ka siiyey kulamadaasi iyo ay bulshada la leeyihiin isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa uu yidhi
su'aasha wallaahi eh, bulshada guud eh, waxaan la wadaagnay eh, waxaa noo qabsoomay maalmihii aan joognay halkan eh, wax ballaaran eh, wixii ilaahay noogu talagelay waxyaabo ka mid ah eh, annagoo dadaalayna dadaal guudna wadno waxaa ka mid ahaa ade- adeegyada asaasiga xarumo caafimaad oo hor leh inaan ka furno magaalada afarta xaafadood baladiina ka kooban tahay sidoo kale annagoo aan isku xirnay degmooyinka gobolka hiiraan eh, shanta degmo ka mid ah iyo tuulooyinka haldumaada degmo kasta inaan ku abuurno eh, ciidamo kala shaqeeya amniga eh, bulsho kala shaqeysa caafimaadka bulsho kala shaqeysa waxbarashada bulsho kala shaqeysa xag kasta oo horumar ku saabsan eh, isku xirka degmooyinkaas ayaa muhiimadda koowaad noo ahaa muhiimadda labaad mashruucyo waaweyn oo dadkan ay ka faa'iidaysteen nin kasta iyo kuwo hadda hor leh oo hadda u bilaabanaya haba ugu badnaatee xagga amniga iyo caafimaadka wax badanna eh, way soo hagaageen ka faa'iidaysteen bulshada annagana dadaalkii oo aan intii tabarteenna iyo iyo aan weheennay inaan awood ahaan qabanno
xaflad lagu xuseeyey aasaaskii dowlad goboleedka puntland ayaa lagu qabtay magaalada london ee caasimadda dalka ingiriiska waxaana ka qayb galay xubno ka tirsan jaaliyadda puntland xanaan shidane ayaa warkan inooga soo dirtay magaalada london
xaflad siyaarsanaha loo soo agaasimay islamarkaana lagu xuseeyey kow iyo labaatan guuradii kasoo wareegatay markii la as-aasay maamulka soomaaliyeed ee puntland ayaa waxaa lagu qabtay magaalada london ee xarunta dalkan ingiriiska xafladda ayaa waxaa soo qabanqaabiyey jaaliyadda reer puntland ee ku nool dalkan ingiriiska xafladda lagu xuseeyey sanad guurada kow iyo labaatanaad ee maamulka puntland ayaa waxaa kasoo qayb galay dhammaan jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalkan ingiriiska waxaa kasoo qayb galay siyaasiyiin waxgarad haween iyo sidoo kale qaar ka mid a fanaaniinta ku nool dalkan ingiriiska oo halkaa kusoo bandhigay heeso ay ugu dabaaldegayaan sanad guurada kow iyo labaatanaad ee kasoo wareegatay aasaaska puntland waa kuwan qaar ka mid ah mas-uuliyiintii kasoo qayb galay xafladda lagu xuseeyey kow iyo labaatan guurada kasoo wareegatay maamulka puntland xafladda puntland dadka soomaaliyeed oo aan ku kala maqnay dhammaantiin aad baan idin salaamayaa halkan waxaan ka salaamayaa madaxda puntland ugu horeeyo mudane siciid cabdulaahi deni axmed gudmiyaha baarlamaanka ku-xigeenkiisa dhammaan dadka puntland ku nool oo dhan waxaan kalayla salaamayaa guddiga qabanqaabada oo caawa inoo suurtageliyey in aynu kulanno waxaan kaloo salaan iyana gaarsiinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane shaciid deni
waxaa kaloo jirta inagu soomaaliya haddaynu nahay waxaan idin ka ballan qaadayaa inaynu midoobi doonno insha allah waa midoobaynaa dhantaa ina ku khasbaysa laakiin inta laga midoobayo waa in dhismuhu socdo waa in gobol walba isdhiso waa in sidaa gabadhu u sheegtay ee dowladuhu ma dowladuhu ma qaban karaan wax kasta waa in la sameeyo san- sanduuq dhaqaale oo qof walba shan bawn ku rido puntland waxay jirsatay labaatan iyo kow sano saa ogsoon tihiin dad badan ayaa kusoo dhinteen awooyadan ayaa kusoo dhinteen een, askar badan baa naga dhaawacmay oo maantay taagan een, alxamdulilaah dhul- puntland waa meel ay taallo nabad nabadaasna waxaa sugay bulshad bulshadeeda iyo dadkeeda oo isjecel ayaa sameeyey waxaan la hadlayaa bulshada marka puntland dibadda iyo gudaha meelay joogaan mufti murtada iyo maasooyinka mushkuladaha adduunyada macneeya oo maasiin oo maamulaan ahaya oo madyahay puntland maskaxdiinna maalkiina muruqiinna magdigiina waa inaad meel isugu geysaan midnimada iyo wadajirkana ku mitida meel kasta aad joogtaan caawa meesha waxaynu isugu nimid dabaaldeggii puntland ee koob iyo labaatan sano ilaahay waxaan ka baryaa koob iyo labaatankaa sano iyo ka badanba inay jirto puntland waa hooyadii federaalka puntland waa dowlado aqoon-yahan daacado daryeela agoomaho diintiyo maadiga yaqaan ayaa daadihinayo siciidaniyaan rabnaa waxaan horraysiinayaa hambalyada koob iyo labaatanaad ee puntland aad iyo aad waanu ku caanamaalnay ama aanu koonfur noqonno ama aanu galbeed aadno ama aanu gacanta shisheeyaba ku jirre runtii marka la noqdo saldhig bay noo tahay waa gurigii hooye ee soomaaliya soomaaliya oo dhan baani baa iska leh soomaaliya waa soomaaliya dadku waa soomaaliya dhulkuna waa soomaaliya xanaan shidane warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada london halka warka aad idinkala socotaana waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaa dib u bilowday duulimaadyada garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada hong kong iyadoo dib loo soo celinayo boqolaal duulimaad oo baaqday xilligii dibadbaxyadu ay socdeen labadii maalmood ee lasoo dhaafay dhibaatooyin xasilooni darro ah ayaa ka jira hong kong kadib markii dibadbaxayaasha dimuqraadiyad doonka ah ay si weyn u carqaladeeyeen shaqadii duulimaadka ee ka socotay garoonka maalintii labaad dhammaan kontaroolada laga soo galo xarumaha gaadiidka ee ugu mashquulka badan aasiya ayaa la xiray galabnimadii talaadada waxaana lasoo sheegayaa inay isku dhacyo ay dhex mareen dibadbaxayaasha iyo ciidamada ammaanka guud ahaana warkii caalamka oo aad kala socoteen radio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya akhyaarta hawada naga dhegeysanaysa saaka inta ayaan kusoo gabagabeynayaa hase yeeshee ciddii uu seego warkan ammaan ka bogan waxay mar kale dib uga daalacan kartaa bogga internetka aanu ku leenahay ciwaankiisu yahay radio muqdisho dot net